kulan ay yeesheen golaha aqalka sare ee baarlamanka soomaaliya ayay uga doodeen duruufaha adag ee ka dhashay maqnaashaha shilinka soomaaliga iyo qaabkii iminka loo samayn lahaa lacag uu dalku leeyahay kulanka uu shir guddoominayay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee aqalka sare cali shacbaan ibraahim ayaa waxa ugu horeyn ka hadlay guddoomiye ku-xigeenka guddiga maaliyadda aqalka sare senatar ibraahim owgaab cismaan kaasoo ka warbixiyey taariikhda lacagta shilinka soomaaliga heerarka ay soo martay iyo hadda heerka ay taagan tahay magaca shilinka waxa uu baxay sanadkii kii xilligii uu gumaysigii ingiriiska uu meel mariyey gaar ahaan gobollada waqooyi oo uu ka talinayay laakiin si rasmi ah waxaa loo qarameeyey kii bishii disembar sanadkii xilligaas laakiin si rasmi ah waxaa loo qarameeyey kii bishii disembar sanadkii xilligaas bangiga dhexe ee soomaaliya waxa uu daabacay lacag xaashi ah oo ka kooban shan shilin toban shilin labaatan shilin iyo boqol shilin isbeddelkii labaad waxaa shilin soomaaligu lagu sameeyey ilaa iyo xilligaas oo mar kale dib loo daabacay ama loo cusboonaysiiyey lacagtii hore balse sanadkii ayaa daabacay konton shilin xaashi ah iyada oo kii la daabacay shan boqol shilin oo markii ugu horeysay ugu dambayntii dii ayaa la daabacay lacag kun shilin ee isku taalla waxaana noqotay tirsigii ugu badnaa ee shilinka laga daabaco abid caqabadaha hortaagan dib u soo celinta shilin soomaaliga jiritaan la-aan shilin soomaaliga cusub lacagta shilin soomaaliga ah ee weli laga isticmaalo qaybo ka mid ah soomaaliya waa lacagtii la isticmaali jiray ka hor burburkii xilligii dowladdii dhexe ee soomaaliya taasoo aysan jirin lacag cusub oo bedeshay tan iyo sanadkii kii senatar cabdixakiin macalin axmed ayaa isna ka hadlay duruufaha ku horgudban in la daabaco lacag cusub oo ay soomaaliya yeelato waxaan u malaynayaa teeramkii hore ayay ahayd markii i m f ta ay noo afargaraysay lacagta afartanka milyana oo innagana nala ka rabo inaan soddon iyo xoogaa iska bixinno ilaa xilligaana way soo jiitamaysay oo way socotay arrintaasi si lacagta loo daabaco laakiin lacagta daabicisteeda kaliya uun toddobaatanka milyan maahana duruufo kaleo runtii ku hareeraysanna way iska jiraan oo dhaqangalkeeda iyo dalka dhaqaalihiisa xataa ay qayb ka tahay leannu adiga marka lagu ogolaado inaad lacag daabacato bedelkeeda lacag adag inaad dhigato weyaan laakiin inaad uun iska daabacato adduunka sharciyaa ka jira xagga daabacada lacagta lacag inaad iska daabacato kaliya laguma ogola marka waa inaad hal dolar hadaad haddaad hal shilin daabacayso oo lacagta soomaali shilin soomaaliga ah bedelkeedoo lacag adaga waa inaad meel dhigataa ama dahab ah marka taa waa kole un duruufahaasa ku gadaaman ha yeeshee annaga miisaaniyadeennu ilaa hadda waxay ku salaysantaha dolar kii baarlamaankii jiray baa miisaaniyadda in laga dhigo doolar ogolaaday wixii xilligaa ka dambeeyey miisaaniyadda dalka waxay ku salaysan tahay oo buddhig u ah waa doolarka doolarkaa lagu qaadaa doolarkayna maxaa la yidhaahdaa miisaaniyad ku tahay shilin soomaali marka muctabar ah oo dalku leeyahay oo hadda dalku ku xisaabtama dhaqaale ahaan ma jiro inkasta oo reydka shilin soomaaliga uusan isbadbedelin oo uu runtii taabit yahay marka loo fiirsho dowlado badanoo adduunka ah shilin soomaaligeenna tacbaanka ahi aada isuma badbedelo hal meel uu iska joogaa senatar deeqo xasan ayaa dhankeeda ka warbixisay ahmiyadda ay leedahay in la daabaco lacag cusub oo ay soomaaliya yeelato ahmiyadda lacagta ay leedahay qof walba ayaa og lacagta ahmiyadda ay leedahay sarifka xaggiisa oo kaleeto waxay aada muhiim ugu tahay dhaqdhaqaaqa lacagaha oo qofku wuxuu helayaa in uu markuu wax iibsanayo uu lacag uu sarifan karo lacagtii hore soomaaliya marka waxay lahayd jajab badan ay lahayd oo sarifka xaggiisa ka caawinaysay inkastoo hadda wararkana soo gaara ay sheegaan in labaatan kun lasoo wado labaatanka kun halka doolar waxba ma dhaabto waayo markuu qofkii wax iibsanayo hadduu labaatan kun u dhiibo wax loogu soo bedelo u baahan yaha waxaa laga yaabaa inuu u baahan yaha labaatankaas inuu meelo kala duwan wax kaga soo iibsado marka waxay caawinaysaa haddii uu sarif la helo in uu sarifkii fududaado waxaa kale shaqo abuur u tahay hadda waxaa xiran oo kale aan shaqaynaynin oo lacago qalaad keliya isku bedela qaybihii suuqa ee sarifka lacagaha oo isagana gaabis ku yimid waxaa kale ay dhiirigelinaysaa dhaqdhaqaaqa ee, badeecadda ee iyadana dhiirigelinaysaa waxay kordhinaysaa suuqa badeecadda badeecadaha kala duwan ee iyadana kordhinaysa haddii la helo waxaa kale caawisaa waagii hore waxaa jiri jirtay bangiga kaydka ee ga- badki- bangiga ganacsiga ee kaydka soomaaliyeed oo lagu kaydsan jiray dadka lacagtooda ay ku urursan jireen hadda waxay noqonaysaa doolar doolarkala mar maalin walba meeluu taagan yahay kayd oo bangi ma geli karo marka xagga kaydkana way u fiican tahay wixii ka dambeeyey burburkii xukuumaddii dhexe ee soomaaliya waxaa meesha ka baxay isticmaalkii lacagaha shilinka soomaaliga taasoo marba marka ka dambaysa sii dabargo-aysay waxaana hadda dalka laga isticmaalaa intiisa badan lacagaha danabaysan ee taleefanada la isugu diro xasan kaafi qoyste v o a muqdisho